asalaamu calaykum habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya oo ansixisay sharciga cunaqabataynta maaliyadeed iyo sharciga nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya yuufda hogaaminaya oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland guddiga ku-meelgaarka doorashooyinka puntland iyo sagaal urur siyaasadeed oo isla qaatay in dib loo dhigo waqtiga diiwaangelinta doorashooyinka ciidamada nisa iyo kuwa maamulka deegaanka garisbaalley oo caawa markaas howlgallo dad lagu soo qabtay ka sameeyey duleedka magaalada muqdisho wasiirka bay-ada iyo isbeddelka cimilada soomaaliya oo kormeertay xaafadaha hoobe uu sida baan u saameeyey bacaadka oo halis ku ah jiritaanka magaalada iyo guddiga nabadgelyada gobolka nugaar oo shir deg dega ka yeeshay soo amaro markaasi la xiriira ammaanka magaalada garoobe laga soo saaray
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeenimo khamiis ay baxayso jimco ay soo gelayso sideedda bisha labiyo tobanaad ee disembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aada maqasheen oo dhammaystirana golaha wasiiradda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ansixisay sharciga cunaqabateynta maaliyadeed iyo sharciga nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya farxaan maxamed jimcaali ayaa ka warbixiyey labada sharci ee maanta lagu ansixiyay shirka golaha wasiirada uu shir gudoomiye wasaaraha xukuumadda xamsan cabdi barre labada sharci ee la ansixiyey oo kale ah sharciga cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman iyo sharciga nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa ayaa ahamiyad gaar ah u kala leh dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo maamulka nidaamka maaliyadeed ee qodista kheyraadka dhulka hoostiisa afhayeenka ayaana shirka markuu soo dahday warbaahinta ugu warbixiyey
bismillahi raxmaani raxiim golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxaa maanta uu ansixiyey laba sharci oo muhiim ah oo la xidhiira dhinaca maaliyadda iyo kheyraadka dalka shirka golaha wasiirada oo uu gudoominayay ra-isul wasaare mudane xamse cabdi barre ayaa waxaa lagu ansixiyey maanta si aqlabiyad ah sharciga cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman sharcigan oo muhiim u ah dagaalka lagula jiro kooxaha khawaariijta sidii looga guulaysan lahaa waxaana lagu dhaqayaa sharcigan dadka lagu tugmo in ay ku dhug leeyihiin maangelinta argagixisada ujeedka sharcigan cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman ayaa ah in soomaaliya ay yeelato nidaamyo cunaqabatayn maaliyadeed oo adag kuwaasi oo u oggolaanaya dowladda in ay hirgeliso cunaqabataynta dadka lagu tugmo maalgelinta argagixisada ee waddanka gudihiisa sidoo kale waxaa sharcigani uu u siinayaa dowladda inay fuliso iyadoo tixgelinaysa xubinnimada ay xubinta ka tahay qaramada midoobay go'aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee la xiriira nidaamka cunaqabataynta iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada sharciga labaad ee muhiimka ah ee golaha wasiirada xukuumadda dantar maanta waasixiye waxaa isna uu yahay hindisaha sharciga nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dhulka hoostiisa ah sharcigan waxa uu bixinayaa awoodda lagu maamulayo nidaamka maaliyadeed ee qodista khayraadka waddankeenna ee dhulka hoostiisa kheyraadkaasi oo soo saaristiisa lagu qeexay sharciga batroolka iyo xeerka qodista macdanta ra-iisul wasaare mudane xamse cabdi barre oo ka hadlay ahmiyadda shuruucdan maanta la ansixiyey ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim u yihiin horumarka dalka ee dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo barnaamijka deencafinta oo soomaaliya ay ku taagan tahay jidkeedii loogu talagalay ra-iisul wasaaraha ayaa soo dhoweeyey qur-aankii shalay ay soo saartay hay-adda lacagta adduunka ee i m fton oo ammaantay dowladda soomaaliya dadaalkeeda iyo waxqabadkeeda la xidhiira barnaamijka deencafinta waajibaadkii dhinaca deynta ee ka soo baxday dowladda taasi oo guddiga sare ee i m f tu ay maalintii isniinta ay ku qanxeen soomaaliya waxqabadkeeda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxa uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay xooga saarayso sanadkan cusub ee dhalanaya dib u horaynta iyo sugidda amniga oo runtii kooxaha khawaariijta hadda dhul aad u ballaaran dowladdu ay ku xoraysay iyadoo kaashanaysa shacabka iyo dadka deegaanka iyo barnaamijka dincafinta oo dowladda soomaaliya ay jidkeeda ku taagan tahay hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaaluhuna ay ku qanacsan yihiin waxqabadkeeda taasi oo soo gabagabo weysa sanadka labada kun iyo labaatan iyo saddex dhammaadkiisa
afeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftan gareen iyo wafdu hogaaminaya ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland garoonka diyaaradaha magaalada garowe wafdiga madaxweynaha waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni labada gole maamulka iyo qeybaha kala duwan bulshada caasimada garowe madaxweyne lafta gareen iyo wafdigiisa ayaa maalmo joogi doona magaalada garowe isagoona kulmo kala duwan la qaadan doona madaxda ugu sareysa maamulka puntland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada labada madaxweyne ee lafta gareen iyo siciidani ayaana kawada ka wada tashan doona arrimo kala duwan islamarkaana isxog wareysanaya xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasada dalka iyo arrimada xiriiraha dowlada federaalk ee soomaaliya maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka puntland siciidani uu markaasi yimid magaalada muqdisho uu kulmo kula qaatay madaxweynaha soomaaliya isagoona saacado kadibna ku laabtay maamulka puntland uu hogaamiyo dhinaca kalena guddiga ku-meelgaarka doorashooyinka maamulka puntland iyo sagaal urur siyaasadeed ayaa isla qaatay in dib loo dhigo waqtiga diiwaangelinta doorashooyinka haddaba guddiga oo shir jaraayinta qabtay ayaana ka warbixiyay sababta ay dib ugu dhigeen
alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh maanta oo ay tahay bisha disembar ama labayo tobnasideed waxaan halkan kulan ballaaran ku lahayn ururada siyaasadda puntland ee sagaalka ah aan halkan kulan ilaa saaka noo socday uu jiray maalmii lasoo dhaafeena ay jireen kulamo ka sii horeeyey oo arrimahaas ka socday iyo ururada qaarkood oo warqad ka soo saaray arrimaha ku saabsan doorashooyinka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland oo hadda ka hor u muddeeyey in diiwaangelinta ay bilaabato wejigeeda koowaad saddexiyo tobanka bisha tan oo ayaamay naga xigaan sidaas daraaddeed waxaan shacabweynaha puntland u xaqiijinaynaa in aan ururada isla qaadannay kadib markaan ka tashannay ururaduna ay soo jeedin sameeyeen iyo codsi si ay ugu diyaargaroobaan abaabulka iyo ka qaybgalka doorashada in aan ka dhignay xilliga ay bilaabanayso isdiiwaangelintu shanta bisha janaayo ee nagu soo aadan inta ka horeysana wixii abaabulaada ay socon doonaan marka waxaan rabnay inaan intaa la wadaagno inay ku timi wadatashi iyo talawadaag broseskan doorashooyinka qof iyo codna mar walba waa hanaan ku socda isla tashi iyo wada socod sidaas daraaddeed waxaan u xaqiijinaynaa ummadda in ay diiwaangelintii aan dib u dhigna ayaamahaas ayna dib ay bilaabmi doonto shanta bisha januari shacabweynaha puntland ee sugayey ee u diyaargaroobay gobolladaas jooga waa ka raaligelinaynaa intaa yaroo dib u dhac ah waxaan ugu bishaaraynaa inay xilligaas bilaabmayso
dhinaca kalena ciidamada nisay maamulka deegaanka garisballe ee duleedka magaalada muqdisho ayaa howlgalad lagu soo qabtay ka sameeyey duleedka magaalada muqdisho faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa
haddaan waxaa qabanaya dhibaato aad dareentaan diyaaran iimaa inay naqaado muddooyinkii dambe hay-adaha ammaanka ayaa waday xoojinta howlgalla ay ku sheegeen inay ku xaqiijinayaan ammaanka dalka haddaba saraakiisha booliiska dhinaca qaybta weli oo cadde sida saldhigyada hodan iyo holwadaag oo kaashanaya mas-uuliyiinta degmooyinkaas ayaa sameeyey howlgallo qaatay saacado fara badan dhinaca hodan ayaana caawa laga sameeyey islamarkaana goobjoog waxa ahaa gudoomiyaha degmada hodan taliyo xigeenka saldhigga holwadaag taliyaha nabad sugidda qaybta weliyow cadde taliyo xigeenka baraha kontarool ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale iyadoona intii ay wadeen howlgalkan ay gacan qaadeen bulshadii ay kula kulmeen wadooyinka waaweyn ee caasimada muqdisho kuwaasoo wakhtigooda ku qaadanaya kuna caweynaya halkaas booliiska soomaaliya ayaa ku tilmaamay waqtiyada qaar howlgallada ay sameeyaan gaar ahaan goobaha markaasi ay ka sameynayaan weliba xiliyada dambe inay arkaan bulsho soo jeeda si nabad ahna ugu wada sheekaysanaya hal meel taasi waxa ay ka turjumaysaa ayay yidhaahdeen in amniga caasimadda uu dib usoo hagaagayo balse ay xoogga saarayaan soo dabarjaridda caqabadaha yaryar ee taagan waa siday hadalka u dhigeen muqdisho markii aad fiiriso weliba xilliyada habeenkii waqtiyada dambe aad waxaa u shaqaynaya goobaha ganacsi noocyadooda kala duwan saraakiisha iyo mas-uuliyiinta wada socotayna waa ay kormeereen iyagoona ganacsatada kaga mahadceliyey sida kalsoonida leh ay ku shaqaysanayaan codsi ah ayay daba dhigeen inay gacan siiyaan laamaha ammaanka si aan ula dagaalanno bay yidhaahdeen ammaandarida waqtiyada qaar aad ka sheegataan inkastoo sameynta howlgallada ciidamadu wadaan ay tahay mid isdabajoog ah haddana shacabka weli waa kuwo ka cabanaya xag ammaandari jirta caqabadaha ugu badan ay la kulmaan ayay ku sheegeen dhaca mararka qaar nafsadoodu xitaa ay khatar ku geli karto saacado dheer uu socday howlgalkan haddana soo idlaashiyihiisa kadib si kooban warfidiyeenka waxaa ula hadlay gudoomiyaha degmada hodan waan u kuurgelaynay xaaladda iyo ammaanka iyo howlihii nadaafadoo socday meelo badan ayaan socod ku soo marnay oo xaafadaha dhexdooda waxaana dhagaysannay dadka shacabka ah ee kala duwan cabashooyinka ay qabaan waxaana ku nimid ugu dambayntii tarabuunka tarabuunka waa meel xaafad aad u koraysa ganacsi badan oo ku muuqdo sidaasoo kale jagmoyntyada ay dadka ka soo galaan ay ku yaallaan waxaan u kuugalnay ciidamada ammaanka ee jagmoyntadaas jooga waana kula dardaarannay in loo fududeeyo cid kasta oo muhiim u ah bulshada waana ku ammaanaynaa shaqada ay habeen iyo maalin hayaan taliya sakariye iyo ragga kale ee la shaqeeya taliyaha weligood cadde waxaana rabaa inaan ugu baaqo cid kasta oo degmadan deggan inay nadaafadda iyo nalka iyo wax kasta iyo amniga intaba ay horumarkiisa ay ka shaqeeyaan runtii dee waxaa noo muuqda magaalo nabada oo xilligan ay u tahay fiid hore meeshan aan joogno fiid hore ayay ka tahay haddeeraaba dadku adeegga iyo wax walba uga socdaan ilaahay waa ku mahadsan kabacdina bulshada ayaa waxaas qabtay shaqadaas waa mahadsantihiin sidaasoo kale waan u mahad celinayaa ciidamada u taagan har iyo habeen amni sugidda faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
wasiirka habeeyada ee isbedelka cimilada ah ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa kormeertay xaafadaha hobayo uu sida ba-an u saameeyey bacaadka oo halis ku ah jiritaanka magaalada waryahiga cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa ka waramay wafdi ay hogaaminayso wasiirka bay-ada iyo isbeddelka cimilada marwo khadiijo maxamed al maqsuumi oo ay xubno ka yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala iyo mas-uuliyiin kale oo xukuumadda ka socda ayaa gaaray magaalo xeebeedka hobyo si ay qiimeyn ugu sameeyaan xaaladaha deegaan ee ay sababtay isbeddelka cimiladu wasiir maqsuumi ayaa kormeertay xaafadaha uu sida ba-an u saameeyey bacaadka oo halis ku haya jiritaanka magaalada iyada oo si dhow u xog wareysatay dadka ku nool xaafadaha uu bacaadka ku siqayo una kuurgashay sida uu noloshooda u saameeyey gudoomiyaha degmada hobyo oo soo dhoweeyey wafdiga wasiir maqsuumi ayaa aada uga mahad celiyey booqashada wasiirka bay-ada iyo isbeddelka cimilada marwo khadiijo maxamed maqsuumi kusoo dhowow magaaladaada kusoo dhowow newshan gaaridaada waxaan ku leenaha welcome to the hobyo waxaa farxad kale ii ah hay-adda ama wasaaradda adiga aa mas-uulka ka tahay inay tahay wasaaradda ugu muhiimsan ee maanta danta ugu weyn ama faa'iidada ugu weyn oo hobyo ka dhexli karto ay tahy waxaan kaa codsanayna marka maadaama wasaaradda biyaada iyo cimilada aada mas-uul ka tahay cimiladana ay tahay waxyaabaha hadda adduunka ay aad indhaha ugu hayaan shirkaaga ugu dambeeye oo kaga qaybgashay sharma sheekhna aan la soconno waxaan codsanaynaa ka hobyo ahaan dhibaatada ugu ba'dan haysto waa environmentiga waa bacaad waa dabaylo aan yacni istaag lahayn waa yacni baaba fara badan oo deegaanka haysta waa nabaad guur waxaan kaa codsanaya sacaadata wasiir tallaabada koowaad iyo meelaha idiin qorshaysan ka wasaarahaan inaad kaalintooda nagu dirtid sida aad noogu soo booqato booqashada noogu soo bilaawdana aad noogu dirtid waana mahadsan tahay kusoo dhowo hobyo sidoo kale wasiiradda ayaa tagtay guryo gebi ahaanba aasmay oo dadkii degganaa ay barakacayaal ku dhex yihiin magaalada guri shan qol ah oo deyr weyn leh ayaan halkan ku lahaa maanta waxaa ka muuqda saqafka oo keliya ayuu yidhi abshir oo u sheegay wafdiga isaga oo dultaagan haraaga jeengado yaryar oo ay caradu duugtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ka mid ah wafdiga wasiirka bay-ada iyo isbeddelka cimilada ayaa wasaaradda uga mahad celiyey dadaalka ay wado maadaama magaalada qadiimiga ah ee hobyo ay ka mid tahay meelaha uu aadka u saameeyey isbeddelka cimilada runtii dadaalkaas wasiiraddu ay waddo aad iyo aad bay muxuu ahaa ugu mahadsan tahay halkan hobyo magaalo xeebeed qadiimi ah taariikhi ah ka mida meelaha runtii saamaynta muuqata isbeddelka cimilada uu ku yeeshay ayay ka mid tahay marka wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadaalkaaga iyo wakhtiga runtii aad gelisay inaad halkaan timaaddo waxaan runtii sidoo kaleeto dadka deegaanka oo guddoomiyu ugu horeeyo aan ugu hambaliyaynaynaa dadaalkooda waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala talooyinka wasaaradda iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha deegaanka ee ku aadan sida la rabo in loo ilaaliyo deegaanka in ay muxuu ahaa wakhti badan inaad gelisaan
wasiir maqsuumi ayaa sheegtay dhibaatada deegaan ee hobyo ka taagan ay ka weyn tahay awoodda dadka deegaanka balse ay saaxiibada caalamka la kaashan doonaan
waxaa maanta nasiib ku yeeshayna da magaalada ugu horeysa inay noqoto oo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee noqoto inay imaano hobyo marka waa ku faraxsanahay waxaana jeclaysaday inaan indhahayga ku arkay xaaladda ee duruufta ay ku sugan tahay ummadda halkan joogo waana arkay waa wax laga xumaado waa wax na taabanayso hooyanimo mas-uuliyadnimo marka taasna waxaa rabaa insha allah biidni illaah inaan xaaladdaas guud ahaan si deg deg ah xaaladdaas wax ugu qabano ilaahay idankiisii guddoomiye iyo dhammaan waxaa la hadlaa dadka reer hobyo hobyo maanta duruufahan halkan ka taagan waxay tahay cimilada isbedelayso iyo xaaladda lagu jiro taasna waxaa keenta waxay tahay isbeddelka cimilada sidaa u sheegay gudoomiye maadaama adiga halkan gudoomiya ka tahay muhiimadda waxay leedahay dowlad keligeed kuma filno dowladda waajibaaday leedahay deegaankana waajib uu leeyahay deegaanka waxaa ka codsanaa waxay tahay inay il gaar u yeelato xabadka maanta magaalada intaan magaalada ku soo wareegayni dhirtii waa la jaraa uxushi baa lagu sameeyaa
gudahaana warkii habeennimaad kala socotay raadi hadalsan magaalada muqdisho akhartan dhegeysaa waaniginta cidduu sooga waxay ka heli kartaa boog internetka ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel